guurka waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha biniaadamka waana xasilooni ay dareemaan lamaanaha ku heshiiya in ay nolosha ku midoobaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan muhiima uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada kismaayo kaasoo looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa qiimaha badan ee ku baxa guurka lamaanaha kulanka ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka culimaahudiin haween dhalinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha jubbaland ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha dhaqaale ee hortaagan dhalinyarada dooneysa in ay guursadaan ugu horeyn qaar ka mid ah culimmadii kasoo qayb gashay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la yareeyo qiimaha guurka wankixul ayaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum wainaanku ilaahi warhooy dadka reer la-aanta wixiga dabadba u guurinahay iyo kunu fuqaraadidin heliya min fadli marka inaad guurka bere u saabto oo haweenisaan leedahay inaad aqalo ku noqoto oo ama dhaqaalo ama yacni dholosi kale aad ku noqoto midna arrintaasi nima anfacayso warkayga ku dheeraan maayo waxaan kusoo gabagabaynayaa bayaanka culimadu iyo waxay soo saartay guurka ku saabsan waa la aqrin doonaaye war guurkeenu sharci ha noqdo markaasi ummadeennu iyo shacabkeenu uu dagahayaa dhankooda haweenkii kulanka kasoo qayb galay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan fududeynta guurka iyo in la yareeyo qarashka ku baxa boqolkiiba boqolana waa soo dhaweyn lahaa sababtoo in hotel lagu meheriyo gabadha hoteelka lagu meheriyaa iyo gabadha masaajidka lagu meheriyaa waxaa ka fadli badan gabadha masaajidka lagu meheriyaa waa beedka ilaahay in lagu meheriyo taan wiilka dhasho tan wiilka way dhalaysaa wax ay ugu kala duwan yihiin farqi ma jirto laakiin aniga waxaan dhihi lahaa waxaan soo dhaweyn lahaa culimmada arrinta ee ka hadashay waan soo dhaweyn lahaa sababtoo ah qofkan hoteelka lagu meheriyey ama niman iyo naaga qaqaaban iskugu imaadeen masaajidka ilaahay marka lagu meheriyo way ka fadli badanta way barakoobeysaa beedka ilaahay waaye horta culimmadu way mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa fakarkaasna mar horaa laga rabay waa door ay lahaayeen oo ay gabeen howlasha horta kharafka waxaa nooga daran fisqiga kaloo ay nagu haayaan waa la isu soo qaawini gabdhihii dhammaantood iyagoo qaawan qaarkood madax qaawan yahay qaarkood maraan qabnaa ay leeyihiin oo bataatanba ay wada qaawan yihiin baa howlka la soo gelayaa gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo kulanka soo qabanqaabiyey ayaa soo dhoweeyey in guurka la yareeyo qiimihiisa si ay dhallinyarada ugu fududaato inay guurka ku dhiiradaan kuwaas waa aniya cabdinuur waxaan rabaa inaan soo dhoweyno oo ayidno oo inaan fureyno ballan qaadno go-aankii ay culimmadu ka soo saareen guurka iyo sida lagu maaraynayo arrintaa reer kismaayo soo diyaar ma tihin waxaan u baahannahay inaynu dhisno bulsho inaan dhisno bulshada keliya maaha in laga dhiso waddooyinka iyo maaragtay isbitaallada iyo caqiidada diintana waa in laga dhiso dhaqankana waa in laga dhiso markaasaynu waxaynu helaynaa qoysas qurux badan sharfoon iyo taran soomaaliyeed oo islaam inay tarmaan